سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا ثانيا المنهي عنه لأمر لازم له bal kollay wuu inoo sii socon doonaaye in yar baan meel xalay ku yar laabmaya aan lahaana cibaaradooda yar qumuud baa ku sugan haddaana idinka wax idinka muuqan waa cibaaradii ugu dambeysay ee faida nusiba thani kana mihaala lixaalati athaniya waida rufica kana mihaala lixaalati اluulaa dee saan markaa horeba sheegaya haddaan intan dambe un la egno can mutacadidin ijtimaacan waاftiraaqan ama falaa tajuuzu daacatuhuma mujtamicayn walaa muftariqayn waa run oo dee celinta iyo labadan xaalo isma qabanayaan ama qumuudka waa ku sugan yahay laakiin haddaan axwaal afara inoo socotay oo kow iyo laba iyo saddex iyo afara lahayd faidaa nusiba athani kana mihaala lilxaalati athaniya oo an yakuuna nahyu can iljamci bayna mutacadid markaa sax bay cibaaradu noqonaysaayo dee wax in xaaladan hay-adan majmuucada ayuunbaa nahyigu kuba yihi marka labaad la nasbiyo waidaa rufica kana mihaala lixaalati lula an yakuuna nahyu can shayin waaxidin faqad wa huwa alkaiir anugu markii hore taasaan eege laakiin kolley waxaa ka mid ahaa imaamkii jaliilka ahaa ee sufyaan thawri hadalkiisii kaba mid aha ay culimmadu inoo soo naqliyeen ina nisbat alfaa'idati ilaa mufiidiha min alsidqi fi اlcilmi wa shukrih wa ina asukuuta can dalika min alkadibi fi اlcilmi wa kufrih waa hadal kolley nadaa'ir culimmadii kale ee rabbaaniyiintahaba iyagana agtooda hadallo la midii ay jiraan oo laynoo soo naqliyo kutubta kuba sugan hadalkiisa macnihiisu waxa weeye faa'iidadii oo loo nisbeeyo ciddii faa'iidada lahayd waxay kaa mid tahay cilmiga runsheegga lagaba run sheegayo shukrigiisa aamuska taa laga aamusaana waa min alkadibi fi lcilmi wa kufri macnaa waa insaaf la'aan in badanoo dadka ka mida ay kuba dhacaan hadalkuna wuxuu ku sugan yahay ba kashfu lkhafa wamuzilu lilbaas kitaabkaa la yidhaha cajluuni ayaa juska hore hadalka ku soo naqliya walow isaguba kitaab kale uu sii xaaleeyo oo ibnu jamaaco kitaab uu leeyaho mala xagga manaasigta oo almansak alkabiiru kaba cabiray laakiin waa hadal sufyaanu thawri leeya siaa isaguba marka horeba uu sheego ee masarka uu kasii naqlinaya ayuunbuu kitaabkaa labaad yidhi marka anigu waa tii qaybtaasaan eegay laakiin baraarujin dee axad alxaadiriin ama waxa weeye ina nisbat alfaa'ida la mufiida min asidqi fi lcilmi wa shukri ama sheekh cali axmed uu markii dambe igu baraarujiyey bay taasi ahayd marka waana insaafka cilmiga taasi iyo tan oo marka hadalka markan siaan idhaahno waa hadal aan qumud ku jirin ثaaniya almanhiyu canhu liamrin laazimin lahu ciddii doonaysa inay cibaarada qoratana haddaan ugu celiyo waana cibaaro aada u muhiima nadaa'irna ahlucilmiga agtooda kuleh khaasatan dadkii rabbaaniyiinta weeye ina nisbata alfaa'idati ilaa mufiidiha min aلsidqi fi اlcilmi wa shukrih wa ina asukuuta can dalika min alkadibi fi اlcilmi wa kufrih waa cibaaro sufyaan thawri ay aimada ama kutubtaan sheegaya ay inooga soo naqliyeen oo kuba sugan walow dee xagga insaafka iyo umuurahaas iyo dee walow in badan dadku ay de markaa gees maraan ay rag kale oo rabbaaniyiintii aimo culimada ah dadkii lagu dayanayay qudwada wehelkaa cibaaraad ku dhow dhow iyaguna ay lahaayeenoo jaanibkaas xasintii ama xadligiisa haaniyan almanhiyu canhu liamrin laazimin lahu ka labaad waxa weeye waa almanhiyu canhu wixii laysu diiday layskaba nahiyey liamrin amar daraaddii laasimin isaga laasimaya lahu oo waxaynu soo haynay manhiyaadkii inuu laba qaybood noqday qaybii waa waxaan isaga ama cayntiisay ka cabiraan ama daatadiisaba si noogaba cabirnayd waxa weeyaan ayaa nahyigu uu kuba yimi oo dee mafsadadan kaba dhalanaysa waxan kuba tacalluqsan waxan baaba mafsado ah oo cayntiisa ama daatadiisa kaasna xukumkiisa waa ta aan soo aragno dee guud ahaanba culimada inuu xaaraamnayo laakiin baatil wax ka ratimaya haddii lalaba yimaadona aanu jirin qismi labaad ayuu qismigii labaad ahaayo ah marka la eego dhinac markan ka eegno dee nooc ama dalab ama mashruuciya ayaa dhinac meeshii kaba iman laakiin dhinac kale marka laga eegana wuxuu noqonayaa shayga manhiga ah kii buu aqsaam ama qaybo kaba dhigay oo suuradii koobaad ama dee bal taa hore oo dee alif iyo jim iyo bal matalan ba aan u soo aragnay midna waa waxaan isagu dee waxa weeyaan kain manhiyun canhu liamrin khaarijin canhu oo amhiladii taa waa inoo sheega noocan labaad oo sifo isaga uu leeyahoo laazima nahyiguguba yimi iyo nooc labaad oo ah kii labaadaan hayno waa arrin isaga maalan xaqiiqadiisii iyo maahiyadiisii ma aha laakiin wax ka dhalanayo ama ka laazimaya onay kala hadhi karahayn haddii waxaan la helo kana la helayo oo laazimaya ayaa nahyigu uba yimi marka waa kaa marka amhiladiina waaba tan oo ali fi lcibaadaadka xagga cibaadaadka annahyu can isawmi waa nahyintii laysuba diiday soomka yowma alciidi maalinta ciidda la soomo oo haddaan soomka soomnimo un u eegno dee shay laynoo jideeyey weeyo soomkii laakiin waktigii la gudanayey oo dee waktina kama fakan kara markaas la guto waa waktigii dee uu dhexdiisa dhacayay oo dee maalintii ciidda ahayd ayaa nahyigu in la soomo kuba yimi bal markaa kaas baaba xaggii cibaadaadka noqonaya marka soomku waaba dee markaynu soomnimo u eegno soomkan maahae waa waktigan uu dhacaya nahyiga keentay waktigan uu dhacayo dee shay isagii laazimaya oonu kolley xaala ama wakti la guto ayaaba meeshii dee imanayso oon ka bixi karahayn ama kama fakan karahayn arrintan kalena way jirtaa waa limaa yalzamhu waxa ka dhalanaya kaas oo min alicraadi waa soomka yoomka ciidda la soomo limaa yalzamhu waa waxa laazimaya soomka ciidda la soomo oo ah min alicraadi jeedsi can diyaafati illaahi dalika fii dalika alyowm diyaafadii ilaahay ilaah oo dadkii dee waxa weeyaan iyada soomkiiba aan uba badnayn si waxaa ilaahay uba baneeyey subxaanahu wa tacaala iyo taas baanu iyaga maalintaas dee marna soom bay kuba soo jireen tan kalena adaaxiyo waxyaale ayaabay qalanayaan oo adigu diyaafo ilahay baa meeshii taalla iyo icraad dee waxaa ilaahay inoo baneeye lagaba jeestay yoomkaas ama laynooba faray ee didkii laynagaba xarimay kaasna waa mid oo soomkii maalintii la soomayey walow waxaan xaqiiqadii soomka aanu ahayn laakiin kol haddii waktigii la gudanayay yoomkan ciidu uu noqday yoomkan ciiduna uu yahay yoomkaa ilaahay dadka uu bal matalan soomba kaba xarimay ee iyagii la faray inay wax cunaanay wax cabbaan iyadoo taa diyaafada kaba cabireen ay tahay dee soomkii maalintaa maxaa ka laazimaya icraad diyaafadaa lagaba marka mana kala hadhi karaan haddii maalin kale waa laga yoomulciid kol haddii la sooman yahay arrinkani waa arrin laazimaya oonun ka fakan karahaynba soomkii ka hadhi aan ka hadhahaynba fi lmucaamalaati xagga mucaamalaadka waa mihaalkii almanhiyu canhu liamrin laazim lahu annahyu can bayci alcabdi almuslimi waa nahyigii layskaba nahiyey addoon muslima iibitaankiisa la iibiyo likaafirin ku gaala lagaba iibiyo idaa lam yactiq haddaanu xoroobayn addoonku calayhi cala alkaafiri oo dee ruux maxramkiisii ah oo dee milkigaa uu milkiyey uu kuba xoroobayo oonu dee milki iyo maxramiyadii aanay meel wada fadhiisanayn shanigu aanu ahayn oo haddii dee uu xoroobayo wilaayadii meesha waxaan ka kale ka imanaya kamaba imanayso ruuxii xor buu noqonayaa bimujaradi milkii markaa taasi dhib ma yeelanayso laakiin markuu addoon dee uu addoonsanayo yahay oon dee milkigaa uu milkiyey aan kagaba xoroobahayn taasoo kale waa la nahiyey maxaa nahyiguna uu yimi waa limaa fiihi waxa fiigiisa ku sugan oo beeca wax ka laazimaya weyo ka dhalanaya oo ilowba ilowna waa wax kaba dhalanaya kol haddii beecan oo min wilaayati alkaafiri ku gaala wilaayadiibaa cala almuslimi almabiici ruuxan muslimkee la iibiyey de waana arrinta haweenay muslimaa ku gaalay inuu guursadaba loo diidayo wilaayadan iyo ayaa kuba sugan bal markaa maxay tahay beec waa beec oo dee kol hadduu umuurihiisii kulansado jaanibkii beec ahaan ee in amarka ama dee yar mashruuciyadabaana ama banaanidiibaa meeshii yaalla laakiin maxaa meesha raacaysa maanta oo weliba aanay kala hadhi karaynoo wax laazimaya oo isaga kaba laazimaya dee kol hadduu ruuxan gaalkii uu addoonkan muslimkaa uu isagu milkiyo ku ka xoroobayo oo bimujaradi tamallukii ku xoroobayona aanu ahayn meeshii waxay imanaysa wilaayadii ruuxii gaalka ahaa uu isagu dee wilaayadiisii uu yeeshaba ama maamulkiisii iyo tasarufkiisi iyo gacankuhayntiisii ruuxa muslimku dee siduu doono dee bal matalan ugu tasarufayeyna waa wuxuu leeyahay dee taasna walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiilan oo taasna wax bannaan may ahayn marka arrinkana beecan iyo maanta walow xaqiiqadii beecatani aanay ahayn iyo waxaan ka laazimaya markay suuradu tan tahay ay tahay addoonkaaba ama uu iibsanayo ruuxu gaali uu iibsanayo muslimka in ma kala hadhayaano dee arrinkani waa wax laazimayo wilaayadii way ka dhalanaysaa kolleyba ama tasalludkii uu ku tasalludayay ayaa arrinkan ka laazimaya marka maxay noqotay shaygan waa laysu diido maxaa laysugu diidayaa oo nahyiga sababtiisu ay noqonaysaa waa shaygan laazimkee isaga ka laazimaya mana aha sidaa suurooyinka inoo soo socota wax kala hadhi kara oo kala fakan kara oo dee bal matalan aan dee had iyo goor ha xidhiidhsanaadeen ha isdheeheen laakiin aan ahayn wax dee isku had iyo goor sida tan oo kale isku xidhan ee kala hadhi kara awqaadda qaarkeed mana aha taasoo suuro inoo dambaysa balkaasna waa nooco wuxuu markaas iyadii uu noqday ka manhiyun imaka qismigii labaad manhiyun canhu lisifatii baan soo aragnay manhiyun canhu liamrin laazimin lahuna waa kan imaka aan hayno maxaa inoo dambeeya manhiyun canhu liamrin khaarijin canhu isagaa saddex suuro yeeshay qismigii labaad haalian ka saddexaadi waa almanhiyu canhu wixii laysu diiday layskaba nahiyey liamrin amar daraaddii khaarijin ka baxsan canhu dee bal shaygan maanta laysu diidayo wax kaba baxsan baa laysnahyigan keenay weeyoon isagii ahayn maahiyadiisii ka mid maaha xaqiiqadiisii arkaantiisii iyo shuruuddiisii oo juz markaa la yidhaaho juz ismaahiyadii ka miduu yahay ma aha sifo uu leeyoon kaba hadhahayn ama waxaa laazimaya ma aha waa shay ama mafsadada meesha jirta wax kaley ku tacalluqaysaa ee isaga wax ku tacalluqayaba maaha talabaadna waa wax isku xidhan oo had iyo goor islaazimaya maaha waa wax kala hadhi kara oo in mafsadadaa la heli kara iyadoon suuradan ama waxaan dee laysu diidaya aanu dhicinba ayaa la heli karaa wixii laysu diidayaa dhici kara iyadoon mafsadadaasi aanay kaba ratimin waa arrinkaasoo laakiin dee waxaa ka dhexeeya uun imika muqaarano ay xidhiidhsadeen unbaa kaba dhaxaysa aan mulaasamana aanay jirin oo kaas baa liamri khaarijin canuye markaa bal amhiladu waatan alif filcibaadaati xagga cibaadaadka waxaaba mihaalku yahay annahyu nahyintii layskaba nahiyey can ilwuduu'i weyso la weysaysto bimaa'in biyo maqsuubin la dhacay oo ruuxu aanu lahayn oon ciddii lahaydna aanay u fasixin taas oo uu kuba weysaysto aw isalaatu salaadii fii ardin la tukanayay fii ardin dhul maqsuubatin jaga uu dad kale leeyihinuu xoog iskaga haysto iskaba degay ama guri dad kale ay leeyihiin oo uu iska galuu xoog kuba haysto kaas baabuu ku dhex tukaday taasba weeye mihaalku oo waa maxay maanta laba arrin baa meeshii wada jira salaadan markay noqoto salaad ahaan aan eegno dee salaadnimo nahyi ku yimi ma jiro weysanimo markay noqotona weyse ahaan maaha nahyigu wuxuu uguba yimi ee waxaan weysada nahyigu ugu yimi maaha likawnihaa wuduu'an ama likawnihaa salaata nahyigu jaanibkaas ma aha ee waxa weeye nahyigu yahay waa limaa qaaranahumaa min macsiyati alqasbi waxaan iyagii la xidhiidhay maanta ee meesha jira ee ah in qasbigan taasun weeye arrinkanna maaha wax iyaga dee imika wasfi laazimay salaadii ama weysadii yeelanaysa ma aha amar laazimayo aan kala faka aanay kala hadhi karayno kol haddii weysadan la helo kaasna wax dee had iyo goor la helayo oo kale ama intaas ama salaadii kol haddii la helo kii kalena meesha uu jiro oo saasna ma noqonayso oo ma aha laakiin maanta waa kuwan xidhiidhaya marka arrinka maxay noqotay dee salaad ahaan markaan eegnana amarkii baa jiriyo wax dee xaqiiqadeedii iyo xaaladeedii iyo maahiyadeedii waa sideedii loo rabay ayay u dhacaysaa laakiin marka la eego arrinkan dee isticmaalkan biyaha ama makaankan isticmaalkiisay wax ugaba imanayaan waa taa la xidhi arrinkuna way kala hadhi karaan siduu dee imaka inoo sheegi doono waaba kan wa bayaanu kowni nahyi nahyiga halkan ahaanshihiisa uu yahay caddayntii liamrin amar khaarijin canhu ka baxsan oo amar ka baxsan shaygan manhiga ah oo maanta weysadii maanta ah nahyigu maanta kuba yimi ama salaadii ah wax ka baxsan inuu yahay waxaan dee nahyiga markaa sababtiisu waxa weeye ana nahya kollay hamsadii xagga hoosey kaba taalla ama calaamadii hamsadu dee daahirkuna waxa weeye inay dee hamsadu fadxisan tahay oo ina nahyi ma wa bayaanu kowni nahyi liamrin khaarijin canhu kaa caddayntiisu waxa weeye ana nahya nahyigu laa linafsi lwuduu'i waysada maha waysanimo waxaa nahyigu kuba yimi mana aha salaadnimo un oo likownihaa wuduu'an maaha nahyigu likownihaa salaatanna nahyigu kumuu iman walaakin nahyigu waxa weeye ama halkan uu dee imaka sababta nahyiga keentay liannahu waa ficilkani maanta ama salaadii ha kuba tukado ama waysadiibe xaqun lilghayr waa xaqayr leeyahaa meeshii jiro oo laa yajuusu aanay bannaanayn isticmaaluhu in la isticmaalo bigayri idnin idan la-aan in la isticmaalo meeshii waysadii maxaa ka meesha ka imanaya itlaaf xoolo dad kale ay leeyihiin la itlaafiyo itlaafkaasna wax waysada ku xidhan maaho dee iyadoo wayse aanu kuba weysaysan ayuu si kale ama u daadin karaa ama wax kale ugu qabsan karaa markaa ay waysadii ma wada socdaanba taasoo kale oo iyadoo itlaafka dhacay ba inay waysadii jirahaynba markaasin dee waysadii laakiin maanta waa kanu isticmaalay salaadiina waxa weeyaan makaankii bal maqsuubka uu kuba tukanayey maaha waxaa laysu diidayaa salaad ahaan waayo dee salaadu imika halkan iyadoo salaadba aanu tukan buu meeshii hadduu iska fadhiyo oo uu ku dhex jiro amaanu ruuxii gacanta uga qaadin isagoon salaadba ku tukan asbigii waa jira qasbigii waa jira oo maaha dariiq dee mutacayin u ah oo laazimaya uun itlaafka wuxuu ka dhashay un inuu salaada yahay oo marka salaadii la helaba tii la helayo ama de haddii aan salaadu jirinna aanu itlaafki jirahayn waysadna waa sidaas oo kale ama dee waxa weye waysadii iyo dee salaadiiba iyo bal marka fasawaun fiihi halkan markaa waxaa ku siman kol haddii arrinku kaa yahay alitlaafu biwuduu'in biyahan oo kale in lagu baabi'iyo wayse lagu weysaystay aw biiraaqatin daadin aw ayri dalika ama aw ayri dali ama aw hayri dalika ama kaa kayrkii wax kale laguma baabiyo cabid iyo dhar lagu maydhayo dee arrinkani waa isku mid itlaafkan baa waxaan keenay waysadna maanta waa muqaarana uun baa jirta markaa bal taasna nahyigu wuxuu yahay amar ka baxsan shaygan layskaba nahiyayo oo ha ka baxsanaado oo dee kaa horeba uu ka baxsanaa bec imakaan kuma soo marray in kan laazimka wey aan dee mulaazamana aanay ka dhaxayn walow muqaarana maanta ay jirta ay kala hadhi karaan macnaa waa laba jiho oo isna raaci kara kalana hadhi kara ayaa imika arrintani ay tahay salaadii iyo arrinkan kale ee dee bal matalan qasbigii waysadii iyo qasbigii wayatadixu laka wuu kuu caddaanayaayoo alfarqu farqigan bayna almanhiyi canhu lidaati waxa isaga daatahaantiisa la ysugu diiday iyo walmanhiyi canhu liamrin amar khaarijin ka baxsan canhu shaygan manhiga ah ka nahyigu uguba yimi farqiga u dhexeeya wuxuu kuugu caddaan bilfarqi bayna almaa'i almutanajisi waalmaa'i almaqsuub biyaha nijaasaysan ee mutanajiska ah iyo biyahan maqsuubka farqiga u dhexeeya oo biyihii maqsuubka ah dee imika maqsuubka ahaa ama biyo ahaantan dee waxaan keenaya nahyiga ama xaaraamnimadku ma ahee waa isticmaalkan xaq dad la isticmaalayo oo haddii uu taas kaba daayo dee bal matalan markaa amaa shaygan mutanajiska dee nahyigu iyaga cayntiisuu ku yimi oo dee wax nijaasaysan in la isticmaalo waxaan laysu diidayaa waa likownihi maaan mutanajisan kanna ma aha likownihi maanba ma aha ee waa arrinkan ah itlaafkan dad iyo isticmaalka xaq bigayri idnin lagu isticmaalayo taas baa nahyiguyo waa wax ka baxsan xaqiiqadii shaygan kana shayga cayntiisii ama shayga naftiisii ayaaba ah waxaa nahyigu ku yimi oo isaga la leeyahy sida ha u isticmaalina kana dee waa xaq ayr ha isticmaalina unbaa meeshii taalla taas baa farqiga u dhexeeya ay tahay labadan xaalo bal taasi waa xaggii cibaadaadka fi lmucaamalaati annahyu nahyintiiba weeye can ilbayci iib laysu diiday bacda anidaa'i lisalaati aljumuca dhawaaqa dambe ama dee waa dhawaaqa aadaankan dee asliga ah aadaankaa dabadiiye salaada jumcada loo aadaamay oo dee ilaahay subxaana wa tacaala baa ina faray taas oo inaan ka tagna wixii bayca markaa salaada loo aadaamo markaa nahyi baa jira walow dee siiqadu siiqada amarka ay tahe laakiin san xalayba soo marray macnihii nahyigaa meesha yaalla oo ah inaan beec lala iman ama mucaamalaba dee waktiga aadaankaasi dhaco si dee salaadii loogu sacyiyo oo sacyigan aanu ruuxii dee aanu uga dibicin ilaah yidhi fascow ilaa dikr illah balkaasna waa nahyigani waa amar ka baxsan wixii imika shaygan mucaamalada ah kaba baxsan si ugaba baxsan yahna maanta waxa weeyaan halkan nahyigani ma aha beec ahaanta waxa laysu diidaya oo beeca naftiisa ma aha ee waxa weeyaan waa likhawfi tafwiiti salaa salaaddii meesha inay ruuxa dhaafto taa ka cabsigeed dariiq buu u noqonayaa sabab buu u noqonayaa taas bal si aanay u dhicin ayaa laynoo diiday oo ta nahyiguuguba yimi ee maaha likhusuus ilbeyc dee tafriidka halkaasna eeg way kala fakan karaanoo waxaa meesha dhacaysa in maahiyadan beeca maanta wax laasimayo on ka hadhayn maaha haddii uu ninkani beec la yimaado bacda alaadaan in salaadii ay dhaafayso ilowba ilow taas arrinku ma aha haddii uu xataa beecii ka tago inuu salaaddii gaadhayaana meesha waxa ka laasimaya maaha waxaa dhacaysa ruuxu isagoo bacda nidaa waxiibiibiyey inuu haddana salaaddii hagaag u gaadho taasi way dhacaysaa waxaa dhici karta ruuxu isagoon ina wax beeca laba iman oo iska fadhiisay un ama wax kale ku jeesay inay salaaddu sii ku dhaafto bal markaa nahyigu ma aha likhusuusi ilbeyc nahyigu ma aha ee waa arrinkan kale weliba aan ay kala hadhi karaan ee ay kala fakan karaan ee la heli kara iyadoon beec jirin ama waxa weeyaan beeciyoo jiro kolkol aan dee meeshaba kaba baxaya kaas bay tahay waxa nahyiga keenay oo macnaa tafwiidkan cillada nahyigaba ah ama waxaan laynoogu diidayo wax laasimaya ma aha mahiyadii beeca xaqiiqadii beeca waxaad iyo goor isagiina beecii ka mid maaha waxaad iyo goor ku xidhan oo kol haddii beecii la helaba tafwiidkii u dhacaya maaha iyadoo beecii la helay oo bal beece badan uu ruuxu la yimi ayaaba haddana gaadhi karaa dee isagoon beecno jirinna meeshu way dhaafi kartaa bal markaa taasba weeye suuradan kale ee mucaamalaadkuna waa kan isaga inoo sii caddaynayo ama iyaga inoo caddaynayo wa bayaanu kownihi ahaanshihiisa caddayntii liamrin amar khaarijin canhu waxaan dee mucaamaladan ah ama beecan wax ka baxsan inuu yahay taa caddayntiisu waxa weeye ana albeyca beycii qad istafa istawfaa shuruudahu shuruuddiisii uu dhammaystay oo dee wixii loo baahnaayoo dhan waa lala yimi oo maahiyadii arkaantiisii iyo shuruuddiisii way joogtaayoo juz maahiyadii ma maqna xaqiiqadiisii way wada joogtaa walaakinahu laakiin maanta suuradan madinatun wuxuu meel makaan male u yahay oo bacnaa la filayaayoo dee la filaya dee maha ilowba ilow waxaa laazimaye oo meeshii isagii loo malaynayaa madinana waa shayga halka loo filayo in laga helo taas baa madino leh lifawaati salaati salaaddii inay ruuxii dhaafto kama ana fawaata salaati salaada dhaafitaankeedu saydae u dhacaysa qad yakunu inuu noqon karaba liciddati asbaabin ukhra iyadoon beeci jirin asbaabo kaleba ruuxii ay salaaddii ku dhaafi karto isagoo beeci jiro ruuxuu salaaddii gaadhi karo inay dhaafi karin bal markaa waa arrinkaas si aanay u dhicin uun oo sacyigan laysfaree fascow ilaa dikrillah ikhlaal aanu ugu iman ayaa nahyigu yime maha fii khusuus ilbeyc ma aha macnaa waxa weeyaan mafsadadu kuma sugna beeca naftiisa kuma sugnaa mafsadadu ma aha shay had iyo goor beecan markaa kol haddii la helo ka laazimayo onay kala hadhi karahayn ee waa wax kale oo bal maalan ay kala hadhi karaan waa laba jioo kala hadhi kara ayaa bal maalan dee waxaan mafsadadii iyo dee camalkii ay kala yihiin oo mafsadadii ay kuba sugan tahay bal markaa haddaba imankaa xukumkii buu inoo soo yar koobayaa mid iyadoo waan soo aragnay oo ah wixii bal daatadiisa oo ah mafsadadu cayntiisay ku tacalluqsan tahay waa liqubxihi sharcan ayaaba nahyigu kuba yimi cibaado iyo mucaamalaba kaas isagu ma ansaxayo wax ka ratibmayaana maba jiro taasna kollay khilaaf bayna ahlicilmi kama taagno oo khilaafka xanafiya meelahan surooyinka qaarkood ee meesha jira ama khilaafka bal maalan dee in marka la eego intooda badan iyo xanaabilo ama iyo qolooyin kaleo qowlkooda qaba khilaafkoodu suurada ma aha ee suuradaasi waa suuro baadila taas oo kale markuu waxaan uu isagu sifadiisan ama amarkaa laazimaya uu yahayna waa halka khilaafka uu jiro xanafiyadu oo iyagoo dee beec faasida ama waxaa kuba tirinaya haddana haddii uu dhaco oo kale dee ay kaba dhigaya inay aahaartiisu kaba ratimayso iyada waa khilaafkoodu halka uu jiro laakiin qolooyinka kalen iyaga ahayn bal taasna dee waxay kaba dhigaan shay baadila oo wax aahaaroo ka ratimaya aanu jirin ama ha noqdo waxa weeyaan cibaado ama caqdi haba noqdee markaa suura inoo soo hadhay waaba tan waljumhuuru jumhuur alculamaa oo culimada intooda badani buu idhi wa calaa ana nahya waxay kuba tegayaan nahyigu fii hadihi suurati suuradan dambe ee waxaan wax muqadee la xidhiidhay uun aan laasimahaynay kala hadhi karaana waxa weeye marka nahyigu uu yahay ee waxaa nahyiga keenayba uu kaa yahay suurada waxay kuba tegayaan nahyigu inaanu laa yaqtadi lfasaada fasaad keenahayn macnaa dee meeshii inay nahyiba meeshii jira oo nahyigina xukun buu leeyahay xaaraamnimo ahaa xaaraamnimadkiina waa tii aynu soo marray inuu dee ismi kaba ratimayo oo ruuxu bal ciqaab ku mudanayo ama ismi taasi waa meel oo dee nahyigan mukhaalafadiisu waxa weeye cisyaankii iyo mukhaalafadii way jirtaa jaanibkaas laakiin waa xagga wixii kaba ratimayey ee sixo ahaa weeye bal markaa taas ma keenayo fasaade haddii laguba dhaco lalaba yimaado wixii aahaartiisii way ka ratimaysaa oo ansaxayaaba weeye sababtuna waxa weeyaan lianna nafsan almanhiya canhu waxaan maanta laysu diiday cayntiisu iyo naftiisu wahuwa lbeycuba suuradan beecaba weeyaane saalimun mid ka badbaaday weeyo ka fayow min mubtilin wax buriya oo dee wixii dee beec uu ku hagaagayay oo dhammi way u dhan tahayba markaa wax buriya waa taas oo dee nahyigani umuu iman maahiyadiisi iyo xaqiiqadiisoo la diidayo juz isaga kaba mida maahiyadiisii oo ruknigii ama shardigii waxaan dee nahyigu keenay ma aha sifo ama wax laazimayo on ka hadhi karay nahyigu ma keenin waa shaygaa ka fakan kale eh beeciyoo la helay aan xataa mafsadadna dee meesha jirta ayani awqaadda qaarkeed lama helahaynba mafsadadii ay dhacaysa iyadoon beeciba jirin taas baa arrinku noqday markaa beeci wax buriya waa ka fayow yahay wanahyu nahyiguna maanta waxa weeye walidalika alkhaariji waxaa kaba baxsan ee dee maanta muqaarinka ah taas un baaba nahyigu yahay faljihatu jihadi waa jihadu munfakatun waa mid kala hadhsan ama kala fakanayso maxaa jihada ay uga jeedeen ay jihatu sixati lbeyci beyca ansixitaankiisa jihadii mid ka iyadee ka fakanaysa weeye oo aan ku xidhnayn oon laazim ahayn can jihati tawajuhi nahyi ilayh jihadan keentay nahyi in beeca naftiisa ugu soo jahaysto la ydhaha iska daayo kaba taga way kala hadhsan yihiin oo waa dee laba dhinac bay kala yihiinba bal taasi waa jumhuur culamaa siday qabaan wa cinda axmed axmed agtiisa kolley kolkol maalikiyadana qowl loo tiiriyaa waa iyaduna waa jiraaba ana nahya nahyigu suuradan ama nahyigu si guudba yaqtadi lfasaada fasaad buu keenaya oo beeca cinda nidaa dee dhacay isagiina beec ansaxaya maaho waxaan wax milkii oo ka ratimaya ma jiro xataa wixii lagu kala qaatay in lala kala noqdo weeye oo beec nahyigu wuxuu keenayaa fasaad bal taasi waa dee sida guud ee kutubtaba inoogu sugan taas haddaan dee camaliyan eegniyo furuucda masaa'il kala duwan oo dee nahyigani meesha jiro oo haddana xanaabiladu ay tasxiixiyaan baa jira bal masaa'isha waxaa kaba mid oo weliba beecun haddaan eegno beec lxaadir libadi oo kale oo xadiidkii ah ku xaadir ama dee reer magaalay ku reermiyayaan wuxuu iibin oo kale dee nahyi bay ahayd waa nahyigaa cad oo kale dee bal nahyi ha jire laakiin haddii uu dhaco dee iibka way tasxiixiyaan waxaa kaba mida talaqigii rukbaanta dadkaa safarada ee xoolo keenaya ama wax kale magaalooyinkii keenaya intaanay suuqyada iman in laga hor tago iyagoon sicirkii ogaan halkaa wax lagaga iibsado nahyi baa ku yimid ee saxiixa bal markaa taas oo kale waa nahyi sax waa jira dee ruuxii ogaa ee cilmi u lahaaye waxaa u badheedhay ismigii meeshii laakiin suuradaasoo kale beeca hadduu dhaco iyadana way tasiixinayaan waxaa kaba mida tasriyadii oo kale dee hadduu qishigaas oo kale dee neef haddii lasoo gaaxiyo oo kale uu sidaa kuba iibiyo dee waxa wayna xadiidkuna waa kii in khiyaarka marka dambe haba siiye nahyiguna kaba horreeyey ah dee waxyaalaha ficilka caynkaasah ku dhaqaaqinaya iyadna way tasiixinayaan waxaa lamida najshigii oo kale dee ruuxa isagoon wixii danka lahayn si uu ruuxan kale ugu rido uun bal matalan dee waxa weeyaan waxaan dee qiimihiiba ahayn hadduu doono kuba baayacaya si si uu kan kale dee ugu rido oo kale taasi hadday dhacdo kale waa suuro asawm cala sawm oo kale iyo umuurahaas oo dhan way tasxiixiyaan oo kale dee waxaana ah haddii aan eegno asalkooda guud waa umuuro ahayd inaanay tasxiixin bal taasi markaa mta waxa weeyaan qolooyinkan matalan aimada xanaabilada barhkood ayaa waxay deeta halkan qayd bay soo kordhiyaan suuradan bal si umuuraha ay u saaraan oo kale oo waxaaba in sharxulkawkab ilmunir kitaabka la idhaha ibnu najaar leeyahay waana kitaab xagga usuulka marka la eego kitaab muhima ah oo malaamatigiisu waa mukhtasaru taxriir baa la odhanaya kitaab kaleo taxriir manquul la idhaaho adigu uu leeyahay nin kaloo mirdaawi la odhanayay buu ikhtisaariyey markii dambena isagaa dib u sharxay sharax iyo matni dee aan sida dee shuruux iyo mutuun lagu arko aan kala tagsanayne haddii xataa la isla aqriyo dee aad iyo aad u dabacsan oo sahlan kollayna la taxqiijiyey oo laba doctor ay taxqiijiyeen ee afar mujallad kuba taxqiijiyeen bal dabcadiisa oo ay kutubta kolley xanaabiladuna aad baaba duruuf baa keentay aadaadde aad in loogala shaqeeyo si fiicanna loo taxqiiqijiyo welibana inta dabcaad faakhira lagu madbaceeyo dee in badan laba nashriyo ni suuqba aan loogu baahayn dee inay tijaara galaan marka kitaabkaas oo kale ayaa wuxuu ka soo naqliyaa dee isagu markuu masaladan kaba hadlaya ibnu muflix waa imaamka macruufka ee dee isna faqihii waqtigiisa marka la eego madhabta xanaabiladana raggii waqtigiisii uguma yaqaanay asxaabta ibnu taymiyana waa ahaa dee bal matalan kitaabkan furuucda iyo kitaabkan aada u qayimka ee xagga aadaabta aladaab sharciya iyo leh kitaabkaasaaba wuxuu kaba soo naqlinaya hadalkiisa markan ay asxaabteennu waa suu ka cabiray dee had iyo goor qolo kastaaba ama nin kastaa markuu dee asxaabuna kaba cabiro madhabtoodii dadkeedii ujeedaan dhammaanna way ka wada cabiraan a'imadaa waaweynba de way wada isticmaaleen ibnu taymiya isticmaala ibnulqayim baa isticmaala nahawiyana waa kuwa aada u badsada qurdubi oo kale dhammaan nimid kasta madhabtiisii unbuu dadkeedii ujeedaa yaa wuxuu leeyahay markan ay leeyihiin ay odhanayaan asxaabteennu waa xanaabiladu sheegaya nahyigu fasaad buu keenayaa ayaa waxaa si bal umuuraha surooyinkaasi ay uga baxaan weeye walow dee kutubta hadalkii inoogu sugnaa kaa ahaa waa ujeeddadooda ah buu leeyahay waxa weeye maa lam yakun innahyu lixaqi aadamiy waxa ujeeddadoodu tahay nahyigaa laysu diiday waxaas waa markaan waxaa nahyiga keenay aadami xaqii ilaalintii aanu noqon ruuxa oo dhan khiyaarkii waa tan tasriyadii oo kale khiyaar baa jirtay talaqi rukbaan baa jirtay oo waxaanay dee halka nahyigii ugu xambaari karayn axaadiistii baa dee ay kuma timi saxiixayd tasiixa cuquudaas waayo ruuxii dee imaka halkaas isagoon suuqii soo gaadhin wax lagaga soo iibsaday markuu suuqa soo gaadho hadduu arko sicirkii oo ka duwan shareecadu maxay siisay khiyaar marka macnuhu waxa weeye iibkii waa ansaxay iibkii hore waa dhacay oo u ansaxay markaa weeye laakiin khiyaar dambaa la siiyey hadduu doono wuu iska dayn hadduu doonona waa wadi tasriyadna sidaas oo kale ay ahayd oo dee inuu iska celiyo neefkii iyo saacii timirtuu raaciyey iyo inuu iska haysto markaa kol haddii khiyaarkuna wuxuu keenayaa tasixo dee kolley waa waxaan qaydka keenayaana waa taasoo nusuustan yada dee lama dhaafi karo lama odhan karo nahyigu intuu fasaad keenay waxaasoo dhamiba wax wada faasida ay yihiin marka wuxuu leeyahay kol hadduu xaq ibnu aadam haddaanu ku tacalluqin waxaan dee adigu la isugu diiday xaq ibnu aadamo ay suurtagal tahayna istidraagi in macnaa laga daba tago oo lasoo haleeshiiso saa khiyaarka oo kale aan ahayn ama waxa weeye haddii uu taasoo kale yahay weliba uu mithaalkiina ka dhigtay talaqi rubkaan iyo najshigoo kale iyo uu taa mithaal kaba dhigtay way ansaxayaan cala alasaxi cindana waa suu kaba cabiro de wuxuu jira malaha inuu qowl kaloo madhabta kuba sugan oon inaanay ansaxayni jira buu tilmaamayaa qowlka sixada badan agtayada haddaan xanaabilo nahay iyo cinda alaktharba sababtuna wuxuu ku cileeyey lianna sharca waxa weeyaan liihbaati sharci lkhiyaari fi talaqi shaaricii baa dee khiyaar sugay oo markaa caqdigii ka horreeya ansaxayba wey bal marka waxaan leenahay xanaabilada qowlkoodan kolley ine xataa imaam axmed suurada beeca oo hore ee nidaa isagoo tasxiixiyeyna waaba lasoo naqliyey bal jawaab ahaan walow masale jusiyato qaacido guud aan lagaba qaadan ahayn laakiin arrimaha kala duwan ay tasxiixiyaan bal qolooyinka a'imadooda kaba mid ahaa khaasatan waa raggii mutaakhiriinta ibnu muflixna de waa qarnigii sideedaad ibnu najaarna waa kaba dambeeyey qolooyinkaasi arrinkaa ay noo soo naqliyeen oo ah dee ujeeddadoodu inay tahay bal jaanibka kuwa in lagaba soo reebayo haddii xaq ibnu aadam meeshii jiro nahyiguna isaga daraaddii u yimi xaqan ibnu aadamna dee ruuxii wixii aanu saa ku dhaafahayne wax isdaraag lagu samayn kara sida khiyaarkan oo kale oo wixii laga daba tegi kara ay tahay bal waxay leeyihiin dee qowlka asaxa agtooda waa inaanu fasaad noocaasna keenahayn bal marka liana nahya yaqtadi alciqaab wasixatu ama waliana asixata taqtadi hawaab ayay keenaysaa waa macnaa jaanibkii ah inuu fasaad keenayo falaa yuhaabu wayucaqabu fi waqtin waaxid bisababi camlin waaxid marka falaa yuhaabu ruuxii lama abaal marinayo wayucaaqabu lama ciqaabayo fi waqtin waaxidin mar keliyan waa camal keliya un jaanibna ajri kama helayo dee jaanibna kolleyna qolooyinkaa salaada meel maqsuuba ah lagu tukaday ama biyaha lagu weysaystay qolooyinkan tasxiixinaya hawaabbay leedahay ma odhanayaan macnaa waxaa arrinkoodu ay tahay un faradkii baa kaga dhacaya ujeeddadu faradkii baa kaga dhacaye laakiin ma laha ajri iyo thawaab baa laga helayaayo deetana waxaan filaya wax iyaga laazimaya markaa jaanibkaa ma noqonaysa falaa yusaabu wayucaaqabu fi waqtin waaxid bisababi camalin waaxid bal taasna haddaba waa si guud masaa'ish ama dee taqsiimkii waxyaalahan manhiga lay inoogu soo qaybiyeen aladillatu cala iqtidaa'i nahyi alfasaad bal taa waan soo ogaano dee inay nahyigu fasaad keenaya waa taa aan soo aragnay meesha khilaaf jiro na waa taa aan soo aragno dee marka nooca hore waxaan idhi khilaaf ma laha kan manhiyun canhu lisifati ama liamrin laazimin lahuna khilaafkii xanafiyaa jira iyadu oo saa daraaddeed baa dee matalan aynu horena waxaan filayaa inaan usoo yar aragnay mithaal yaroo koobane haddii u ruuxu dee dirham laba dirham ku iibiyo macnaa waa wixii ribadu ka imanaysay caqdigii faasid bay kaba dhigayaan laakiin haddii dhaco suuradaa qabdi dhaco oo kale waxay leeyihiin waa ansaxayaa laakiin intii dirhamkii iyo dirhamkii buu ku ansaxayaa inta ziyaadada ah wasfigan ayuun baaba keenayoo caqdigii markaa ma wada burinaya intan ziyaadadun bay tahy in la celiyo oo kale waatay odhanayaan bal khilaafkoodaa jira ama masaladan dambe dee yar dheeraydna in hadalkooda haynay waxaa jira dee jumhuurulculamaa iyo xanaabilada oo kale kollay maalikiyadan kolkol way u yar nisbeeyaan qowlo ay leeyihiin taas baa ayaa khilaafkoodu jira intaas bay horta hadalku yahay aladilatu calى iqtidaai nahyi fasaad bal adiladii haddaba nahyigu fasaad buu keenayaa baan idhi surooyinka aan u keenayna waa taa aan soo ogaanay iyo khilaafka kuma jira haddaba wixii u daliilka ahaa nahyigu inuu fasaad keenayo wahiya kahiiratun adiladaasi waabay badan tahay minhaa qowluhu calayhi الsalaatu wasalaam fi lxadi calayhi asalaam adigu dee kollay say dooranayeen in la israaciyo oon la kala reebin bay kollay kaba dhigaynaa matan ha kaba dhigeen khilaafu lawlaa dee barhkood kara ha kaba cabireeneen laakiin karaahada hadday yidhaaheen waa wixii nahyi maqsuudi kuba yimi kollay mala taase waa khilaafu lawlaa fi lxadiidi saxiixi man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun waa xadiidkii saxiixa muslim kuba sugnaa ee dee mashhuurka arbiciinkiina kuba sugnaa riwaayadii muslim weeye wixii bal ay raddunna waa maxay ay marduudun ruuxa camal aan dee amarkii ama shareecadii aanay jidayn oo aanay bannayn ahayn taas isagu laba yimi waa wax lagu celinayo wamaa kaana marduudan wixii ahaaday mid lagu celinayo calaa faacilihi fakaannahu lam yuujad dee markaa waa faasid inuu fasaadkii weeye inuu nahyu keenayo waxa ruuxii aan lagaba aqbal ahayn waxa lagu soo celinayaa dee wuxuu ka dhigayay waxaan la helin oo kale marka waa inuu wuxuu yahay waxaa baadilka waxaan ansaxahaynba yahay waraddu idaa udifa ila alcibaadaati raddigana haddii loo idaafeeyo macnaha waxaasi waa marduudka cibaadaad loo idaafeeyo iqtadaa cadama alictidaadi biha wuxuu kaasi keenayaa idaafada cibaado loo idaafeeyo haddii cibaado cibaadaadka ka mida la yidhaho waa cibaado marduuda ah maalan lama yidhaaho waxay taasi keenaysaa inaan laba tirsan oon la ictibaarin cibaadadaas waidaa udifa ila alcuquud haddii caqdisa beec oo kale ama ijaaro ama mucaamalo uun haddii loo nisbeeyo ama nikaaxuuna markaas raddigii loo nisbeeyana iqtadaa wuxuu keenayaa dee idaafada ama dee taasi arrinkaasi uu keenayaa rad fasaadaha cibaadada mee caqdiga fasahaadkii iyo fasaadka uu fasahaadaya wa cadamu nufuudiha inaanu fulahayn boon ahari ka ratimahayn wixii macnaa maqsuudkiisa ahaaye ka dhalan jiray marka lala yimaade uu hagaagsan yahay aanay asalahaan kaba ratimahayn bal taasi waa daliil wa minhaa waxaa kaba mida amruhu rasuulka ilaahay amarkiisii sala allahu alayhi wasalama bilaalan bilaal uu amray xiina ishtaraa markuu soo iibiyey aw saacan saac min atamri timir aljayidi fiicnayd kaba mida bisaacayni laba saacoo min aradi uu kusoo iibiyo ujeeddadu laba saac oo timir aan fiicnayna ayuu hayey oo uu hayay dee rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh suuqii buu tegay oo wuxuu soo dhaafsaduu ku soo beddeshay saac nooc fiicana ayuu kuba soo beddeshay wixiina waa nooca keliya waa timir uun haddaba markii uu keenay ee rasuulka ilaahay weydiiyey xaggu dee timirtan uu kaba keenay noocan bal markaa haddaba taas oo kale amarkii uu rasuulka ilaahay amray bilaal xiina ishtara iyo wmarkaa markii uu taa soo iibsaday amarkii uu amray taas iyo wa iclaamuhu ogeysiintiisii uu markaa ogeysiiyey biana dalika caynu riba oo macnaa waxaa adiladii ka mida wa minha min aladilati alati taqtadii maala ina tusaysa alati tadulu cala iqtidaai nahyi lfasaad weeye maxaa kaba mida amruhu sala allahu alay wasalam bilaal xiina ishtara iyo wa iclaamuhu ogeysiintiisii uu markaa rasuulka ilaahay ogeysiiyey bilaal biana dalika arrinkan ah dee shaygan isku midka ah oo isagoo kala badan dee saa loo lagu kala iibsadaa caynu riba riba caynteed inuu yahay taas kolle xadiid kaloo bua dee bukhaariiyo muslim kuba sugnaa abi hurayre iyo abu saciid alkhudri xadiidkood ahaa oo ninkii kale dee caamilkii rasuulka ilaahay khaybar ahaa markii uu timirtaa janiibkaada ama fiicnayd uu laba yimi ee uu weydiiyeyna iyadana dee waa tii kuba sugnayd kani inuu caynu riba yahay iyo waaba taas iyo taa haba yeelin haddaad doonayso dee uu u sheegay makhrajkii shareecada markaa makhrajkii lagaga bixi lahaa arrinkana caqdigana uu ku hagaagi lahaa ruuxna muraadkiisa iyo kolba noocii uu doonaya uu ku heli kari lahaa bal haddaba rasuulka ilaahay taa uu yidhi bilaal uu ku yidhi waxaana ribada caynteediia welibana maxaa la socotay beecan celi buu yidhi oo dee markaas waa isagoon markaa wixii ansixin athari aanay kaba ratiminoo ruddahu uu ku yidhi taasna waa daliil inuu nahyigu fasaad keenayo wa minhaa waxaa kaba mida ana saxaabata asxaabtu kaanuu waxay ahaayeen yastadiluuna kuwa deliishada cala alfasaadi fasaadka waxay u deliishan jireen binnahyi nahyi oo macnaa shaygani inaanu ansax ahayn oo ahar aanay kaba ratimayn waxay u deliishan jireen nahyigii la iskaba nahyey ama dee wixii nusuus ahaa ee nahyiga kuba yimi ayay u deliishanayeen waxani inaanu wax ansaxaya ahaynba wadalika kaistidlaalihim deliishigoodiiba weeye calaa fasaadi cuquudi riba caqdiyada ribada fasaadkeeda ay uba deliishadeen biqowlihi sala allahu alayhi wasalam laa tabiicu dahaba bidahabi ila mila bimil waa xadiid bukhaariyo muslim isagoo intan ka dheer ay wariyeen abu saciid alkhudrina saxaabigiisu u ahaa bal markaa xadiidkaas taasay u deliishadeen ee naynahyigin baabuu ahaa waxa ha isku iibinina buu ahaa in la isleekaysiiyo uun mooyo markaa la kala qaato marka caqdi hadduu sidaas uu kuba dhaco si khilaafsan ayaa waxay ku tegayeen inuu caqdi faasida yahay oon ansaxayn waxay u deliishadeen nahyigan marka waa nahyigu inuu keenayo fasaad iyo wa calaa fasaadi nikaaxi lmuxrimi binahyi canhu ruuxii muxrimka ahaa inuu guursado dee waxa weeyaan uu wax guursado inuu dee guurkaasi hadduu dhacaba inaanu ansaxahayn oo wax ka ratimaya aanu jirin oo haweenayda aan isaa xalaal ugu noqon ahayn oo caqdi faasdaya maxay u deliishanayeen dee xadiidkaa laa yankixu lmuxrimu marka walaa yunkix xadiidkaas oo kale ay u deliishadeen macnaha nahyigii waliba waxa weeyaan suuraddeen khabar baanu kuba yimi waana inoo dambaysaabee dee suurada khabarkaan ujeedaa kaas bay u deliishadeen waxan inuu aanu ansaxay inuu fasaad yahay bal asxaabtii rasuulkana waa wax taasi kuba soo noqnoqday bal maalan oo iyaa in badan kaba dhacay marka waa umuuraha inoo caddaynaya nahyigan shaarica xaggiisa ka soo fulaya inuu keenayo fasaad almanhiyi canhu wixii dee bal maalan la iskaba nahiyey fasaadkiisa bal dee wixii intaa tafsiilka ama suurooyinka laga soo reebi karo cinda bacdi ahlilcilmi iyo dee sida looga soo reebayana waa taa aan casharka intiisii hore ama aan ku soo ogaanay wy almru wالnahyu bilafdi اlkhabari amarkii iyo nahyigii isagu ku yimi lafdi khabar oo macnaa dee amarkii waynu soo maray tacriifkiisii amarku siiquu lahaa maxaa kaluu lahaa dee madluul oo waxaan dee waxa weeyaan macnihiis ama madluulkiiyo macnuu lahaaba nahyiguna waynu soo aragno siiqo iyo ayuu lahaa dee lafdi marka la maqlo aan ka qaadanayno nahyigii laakiin bal lafdigaasna muxuu leeyahy macno ayuu leeyahy iyo madluul iyo waxaan loogaba jeedo taasoo baltaa haddaba waxaa meeshan in waynu soo aragnay kuwaase waxaa cunwaanku yahay bal iyadoo imakayn macnuhu uu yahay waxaan la doonayo in la fuliyo lala yimaado laakiin siiqadii iyo cibaaradii loo adeegsaday ay tahay khabarbe aanay siiqadii amarkaynu soo marray ahayn ama waxani markaan eegno macno ahaan iyo madluul ahaan waa wax laysu diidayo laakiin cibaaradu ma aha cibaaradii nahyigu kumay iman ee cibaaro dee khabar ah ayay kuba timi bal taas maxaa xukumkeedu noqonaya arrinkeedu muxuu yahay taas baa halkan fikradan yaree kooban inoogu imanaysa waxa ay yidhaaheen mualifiintu alamru wannahyu bilafdi lkhabari amarka iyo nahyiga khabar lafdigii kuba sugnaaday kalamri wannahyi amarkii iyo nahyigii unbaabay laba mid yihiin bilafdi dalabi dalabkuna labadaba waa shamlinaya sidan soo maray dalab lafdigii kuba sugnaaday fii jamiici laxkaami axkaamta aynu soo maray iyo waxa aan dee kitaabkaba inoogu sugnayn ee dee kitaabka ikhtisaarkiisa ama mukhtasarnimadiisa ay uga tegeen dhammaanba way la wadaagsanayaan oo la mid weeye macnuhuna waxa weeyaan xukumkan ama axkaamtu markay noqoto xukumku wuxuu tabac u yahay macnahan lafdigu tilmaamayo suurada lafdiga tabac ma aha siiqadan iyo tabac ma aha laakiin madluulka iyo macnaha ayuu ku xidhan yahay oo uu macno xukumku uu tabac u noqonaya macnahan ama madluulkan siiqada aan ka faa'iidaysanayno ayaa xukumkiina tabac uuba yahay ee lafdigan uun cibaaradan uun kuma xidhno haddii dee cibaaradaas ama siiqada amarku uu kuma sugan yahay inu tacriifkeeda soo marray ama nahyiga la helana macni baa iman haddii kalena ma imanaya arrinku kaa maaha saa daraaddeed haddii amarkii uu siiqo khabar kuba yimaado aanu siiqadii amarkaba aanu kuba iman laakiin dee madluulkii iyo macnihii taa aan kama faa'iidaysanay halkan loogama jeedo xukumkii aynu soo marnay waa inoo imanaya wujuub lahaa iyo umuurihii nahyiguna waa saas oo kale waa taas oo xukumkan baa wuxuu taabic u yahay ama taabic u yahay macnahan uu lafdigu tilmaamayo ina tusayo ee cibaarada iyo suuradan lafdigu leeyahay tabacu ma aha taas baa keenaysa inay axkaamtay oo dhan wada yeeshaan wailayka alamhilata cala noocayn bal waxaad qaadataa oo dee lagu sheegaya amhiladii labada noocba alif mihaalu lamri bilafdi alkhabar amarka mihaalkiisii khabar lafdigii kuba yimi qowluhu tacaala wاlmudallaqaatu yatarabasna bianfusihina ثalaaثaةa quru maa dumarkii la furay ee waxay ciddo tirsanayaan oonay guursanahayn oy nikaax kale kaba fadhiyayaan o dee naftoodii kaba xabaasi waa saddex bilood saddex qur'i baan ujeedaa marka taasi waa siiqo khabar laakiin macnuu muxuu yahay waa liyatarabasna bianfusihina taasoo waa wax iyagii waajib ku ah oo ay fulinayaan oo muddaday ku ciddo tirsanayeen wayo muddadaa dhexdeeda haddii dee waxa weeyaan guur dhaco dee aan bal maalan uu dhaco guur kale uu dhaco oo dee bal maalan ka baxsan adigu dee rajcadii imanka dee guurba maahe intaa dhexdeeda uu dhaco inama ansaxayo bal markaa taas weeye siiqadii siiqa amar bay ku khabar bay ku timi laakiin macnuhu waa macno amar وqwluهu taعaalى wاlwaalidaatu yurضicna أwlaadahuna xawlayni kaamilayn tanamaada liyurضicna walow tanna ay tahay nooc khiyaar uu jiro dee liman araada an yutima radaaca waa ninkii doonaya radaaca inuu taam yeelo waa intaasoo macnaha nuujiyeen ay tahayba وqwluhu slى الlahu عalيh wasalam qowlkiisii uu rasuulku yidhi man maata وعalayhi صiyaamu saama canhu waliyh waa xadiidkaas adigu bukhaari iyo muslim xadiid caaiشha caaishaa warinaysa ay kuba wariyeen oo ruuxa isagu waxa weeyaan iyadoo soom lagu leeyahay dhintay weligiisa ayaa ka soomaya bal markaa dee kollay mala hadalkiisu intaa waa ka yar badanyaba markaan eegnaa cinda ahlilcilmi oo kale ma laga soomi karaya mise lakiin xadiidka wuxuu inoogu yimi lagaba soomayo san ay inoogu soo dhigtayna macnuhu waa in saama canhu weliyahoodan ay tahay khabar ha ahaatee oo uu ka soomayaa dee ay tahay ha ka soomo weeyaanoo weligiisu si uu bal daynkan lagu leeyahay ama waxaan dimadiisa saaran uga bixiyo ha kaba soomo wa mihaalu nahyi bilafdi lkhabari nahyigii lafdi khabar kuba yimi mihaalkii qowluhu tacaala falaa rafasa walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj oo macnuu uu noqonayo dee nahyi oo kaleo falaa tarfusuu walaa tafsuquu walaa tujaadiluu fi lxaj ee macnaheedna waa tia tafsiir dee macruufkuba ayadii aayaadkan iyo waxyaalahay keenayaanba wqowluhu slى اllahu عalيه waslm halkan dee kalley tasriyadii baa kaba dhacdeen laa darara walaa diraara bal waa xadiid ibnu maaja iyo daara qudni iyo xakim iyo beheqiyo ay wariyeen isagoo mawsuula imaam malik se mursalnimuu kuba wariyey imaam nawina su arbiciinkiisaba kuba yidhaaho waa xadiid marka la eego duruqdiisu ay iskabayso isxoogeynayso oo sidaa daraaddeed buu xasannimo ugu xukumay waana sida ibnu rajab takmiladiisa ama dee sharaxiisaan ujeedaa takmilada waa axaadiista une na uu kaba cabiro wahuwa kamaa qaala oo saa dee una uu yidhi arrinku yahay oo xasannimadan duruqdan isxoogaysay ama ayay kaba timi imaam malik agtiisana mursal buu kuba ahaa bal xadiidkaas oo kale dee darar iyo diraar la anfiyayo imaka ma ahaanin weeye bal maalan macnuhu waxa weeyaan macno nahyi oo dee ruuxii iyaanu cid dhibin bal maalan ruux uu iskaba dhiba iyo ruux dee bal maalan mujaazaad ba hawlaba imanaya dararka ama diraarka siay kuma fasireen be muhimku waa nahyi tana wa qowluhu salى اllahu alيه waslm rasuulka ilaahi qowlkiisii fi kitaabihi licamr bni xasmin waan laa yamasa alqur'aana ilaa daahir bal xadiidka ama waa kitaab waa kitaab ama waraaq uu qoray oo axkaamo kala duwan kulansatay oo camr ibnu xasmin saxaabigaa la odhanayo ansaar ahaana loo dhiibay oo yaman ayaa loo dirayo dee umuuro kala duwan oo xadiidkani kaba mid ahaa ayaa kuba sugnaa imaam malik isagoo mursaluu xadiidka wariyaa laakiin nasaa-i iyo ibnu xibbaan iyo ayaa xadiidka isagoo mawsuula oo sanadkiisii ay dhammeeyeen wariyey oo adigu taam yeelay bal taa maxaa kuba sugnayd waxyaalihii axkaamtu kulansaday inaanu qur'aanka dee aanu taaban aanu taabanahayn weeye ku daahira mooye macnuna yaanu taabanin weeyo ruuxa dee daahirkaa mooyaane yaanu taabanin kollay dee daahirnimaduna walow macaani ay keenayso si dee uu markaa ibnu taymiya yidhaha laba saxaabi fatwadood oo uu yidhaahaa mukhaalifna maba jiro dahaaradu waa dahaaradan dee macruufkeen naqaanay oo waaba ruuxaas dee isaga taabashadii haddaanu weyse qabin aanu kitaabka qur'aankaa taabanayn ruuxu bal umuurahaasi imaka maxay kuba yimaadeen siiqo khabar laakiin macnuu waa macno nahyi haddaba waxaan siiqadan ka qaadanaynaa axkaamtii aan ka qaadanaynay siiqadii nahyiga ama siiqadii amarka ee cibaaradoodii dee asalka wayd waataynu soo marray amarkuna inuu siiqo leeyahay nahyiguna siiqo leeyahay tii aan ka qaadanan kaba qaadanayna bal taasba wey umuurihii kuma tacalluqsanaa nahyigii iyo amarkii iyo bal halkaas bay inoogu dhammaadeen alcaamu caamkii waa dee ayuu maxalkii iyo mawduuciisi ama mabxadkiisii kan yahay tacriifuhu kollay amarka iyo nahyiga iyo caamkan iyo khaaskan iyo mudlaqa iyo muqayadka iyo daahirka iyo mujmalka iyo umuurahaasi waxay ku xidhayiin ama ay yihiinba waa alfaadaha umuurahan ama dalaalaadka nusuusta ama dee waa xaggii dalaalaadka alfaada ayay yihiinba kollay dee xayiz iyo qeyb weyna way kaba qaataan waxa weeyaan marka la eego cilmigan usuulfiqi aadna muhim bay uguba yihiin ee culimmada qaarkoodna ama khaasatan raggan dee dambe aan eego sida moxamed saalex diib oo kale kitaab adigu doctora uu ku qaatay oo tafsiiru nusuus la yidhaaho oo kaleo dee laba mujallad ba dee waqti hore malaa kaba qaatay taas masar kaba qaatay ama azar oo kale waxaa guud ahaanba dee mawduuciisu ahaa walow dee waxyaalo inta badan kutubta xanafiyada ku badan oo xaggan bal tafsiirka nusuusta iyo umuurahan bayaanka kaba yimaadiyo siay kuba yimaadaan taasna qaybta hore ay qaadatay haddana intaasoo dhan waxaaba waa amarkan iyo nahyigan iyo caamkan iyo khaaskan iyo intan inoo sokaysay dalaalaadka bal waxaan leeyahay kolley waa dee shay aad iyo aad u weyn marka la eego fani ahaan ama fanigan qeybta ay ku leeyihiin umuuraha kaba timaada alfaada iyo dalaalaadka ay leedahay amarka iyo nahyiguna taas buu ahaa siiq baan soo aragnay iyo dalaalaadkood imanka caamkaiyo khaaskiina waa siiq iyo dalaalaadkood baan arkaynaa alcaam tacriifuhu huwa fi lugati ashaamilu xagga luqada caam waxaa la yidhaha waa waxa wax shamliya oo de wixii isagu wax shamlinaye wada qarinaya oo haddaad imanka kaba soo qaado busto qaato jidhkaaga oo dhan ba ku wada qariyo adiga uu noqoto waxaa dee isagii mashmuulka uu kulansaday isagii dee waxaa shaamil waaba la odhanaya sababka caynkaasa bal luqada xaggeeda shaamil waa kaas caamku walcumuumu cumuumkuna luqa ahaan weeye shumuulu amrin amar shumuulkii ama wax kulansigii iyo cumuumkii caamiyeelkiisa uu camlinayo wada kulansanaya ama wada gaadhayo liaakhara ku kale mutlaqan siida iyadoon waxba dee la qaydin halkan ayaa laba yidhaahaayo dee waa sida mithaalka aan soo sheegno duufi oo kale kitaabkiisan oo ama dee mukhtasaru rawda iyo dee sharaxa macnaha rawdadu waa rawdaha ibnu qudaama waxaa asal u ah mustasfaha ghazali walow laba madhabood ay kala ahaayeen lakiin haddan dee usuusha guud waa la wadaagsadaayo kitaabkaas ba kitaabka ghazali ba kitaabkan ibnu qudaama asal u ah markaa nin duufi la yidhaha najmudiin ayaa wuxuu ikhtisaariyey rawdo markaasuu sharax kale kuba sharaxay oo la arko min ahami kutubi lusuulna marka la eego waayo nin adiibu ahaayo luqada kolkol yar jaafiga engegan ee kutubta usuulka kale isagu yar inuu adiib ahaay oo kale ayaa waxyaala u dhib yaraysay inuu cibaaraadkiisa cibaaraad salisa ay noqdaan oo kale bal marka shumuulkan ka hadlaya oo kale ayuu kaba cabiraa kilada kolle kilana wuxuu kaba cabiraa sida dee iminka marakaneecada marka la isku dado oo kale walow taasi ay ahayd oo kale siduu kaba cabiray waxay dee ama maro sidaas ay samaysan jireen oo ruuxu wada hoos gelayo baqiga ama baraakisi iyo waxyaalaha islahayn bala idinka ilaaliso oo kale sida marakaneecada dee markaa la xidho oo kale macnaha shumuulkii baa jira wixii ku hoos sugnaa waa tan gees kastaba ka gaadho caam yeeshay bal noocaas baaba luqada dee uu noqonayaa shumuulku wa fi listilaaxi xagga istilaaxa huwa lafdu lafdi weeye caamku almustaqriqu wada gaadhaya weeyo waxba ka tegayna wada caam yeelaya lima waxa yasluxu u suubanaya low isaga wixii lafteeni kolba uu suubanaya maa dee wax kaste lafdigani dee wixii uu suubanaya ama afraadii lafdigan wada hoos imanaysay wada caam yeelayo wada shamlinayo wada gaadi dafcatan waa mar keliya dafco keliya laftigaa lagu dhawaaqay baan wixii isaga inuu hoos imanayo o dhan wada gaadhayo dhammaanba ku wada dhacaya biwadcin waaxidin iyadoo ay tahayna shumuulkaas ama istiqraaqaasi dee lafdigani wixii uu suubanayo o dhanba uu wada shamlinayaa wadci keliya oo dejin aan dee wadciyo kala duwan aanu ku shamlinayn san arki doono markay alfaadaha dib inoogu sii qabanayaane dee si keliya oo loo dejiyay waa lafdigan si ugu horreysa ee luqa ahaan looguba dejiyey iyadoon wadciyo kale aan ahayne wadci keliya ayuu wixii ku shamlinaya waan arki doona min hayri xasrin koobid la-aan oo macnaa wixii hadduu dee wax badanba wada gaadhayo mar ku wada dhacayo laakiin wixii waa wax badan se xasrin baa ku sugan oo haddana waa cadad la koobaya uun iyada taasi caam ma noqonayso iyadoon xasrintaasna aanay jirin bal waa kan ixtiraazaadkii fakharaja waxaa baxay biqowlina qowlkeenna aan idhi dafcatan dafco aan nidhi macnaa keliyu lafdigu ku dhacaya naxwu rajulin fii siyaaqi اlihbaat waa nakiradii dee marka ay siyaaq ihbaat kuba sugan tahay taasba weeye ayaa meeshii kuba baxaysa fainahu lafdigan rajul haddii la yidhaha imaka jaءa rajulu ama ra'aytu rajula nin baan arkay oo kale eeg lafdigana waa nakirada wain kaana haba ahaada mustaqriqan lijamiici maa yasluuxu lahu mid qarqinayo wada gaadhaya ama wada caam yeelaya wixii uu subanayo dee wixii nin lagu magacaabayo dha haddaad tiraa ra'aytu rajulan ruux maad magacaabin kani waa nin kana waa nin kana waa nin kana waa ninun marka wixii lafdigan ama lafdigan madluulkiisa u ahaa horta waa ku wada dhici karaa kol hadduu san oo kale shaa'ic jinsigiisii uu ku yahay kuba faafsan lakiin ilaa laakina ana hada istiqraaqa istiqraaqaasi calى sabiili اlbadeliyati waa bedelnimo dariiqeed ee laa dafcatan waaxida mar keliya oo wixii kuba dhacaya maa macnuu waxa weeyaan waa muطlaqan markay ka cabiraan almuطlaq ama nakirada siyaaqulisbaatka kuba sugan waxay inoo tilmaamaysaa fardi bay ina tusaysaa lakiin fardigaas baa shaa'ic fii jinsi oo imika rajul markaan idhaahno de waxa weeye waa rajul bay ina tusaysaa waa shaksi laakiin kaas kii baan imika inoo mucayan ahaynoo dee kana waa u suubadaa kana waa u suubadaa kana waa u suubadaa suubadintaasna maaha in markaan laftii rajul nidhaa intayna halkan fadhidiya intii kaleba mid kastaba dee waxa weeyaan markaa keliya ku wada dhacayo ee waa calaa sabiilbedelo haddii mid imika uu soo baxo intii kale waa lagu kaaftoomayaayo dee muraadkii ama arrinkii lalahaa iyo wixii way ku xasilayaan intii kalena waa kuwa kaba baxsan haddii kaasi aan usoo bixina ka kalea ka bedela markaa arrinku waa calaa sabiili lbedele wax dee sa caamka inoo soo socda oo lafdigan bal markaa alfaadaha inoo soo socdaan arkayno wixii u suubanayay inay si keliya mar keliya u wada gaadhayaan oo mid kastaaba dee in laga soo rabo istisna iyo ama takhsiis aan helo mooyaane uu afraadaas ka mid yahay xukumkaa la siiyey taas arrinku ma aha oo bal markaa waxa weeyaan in lafdigan caamkiina dafco keliyuu ku wada dhacaya kulamaa yandabiqu calayhi macnahu wax alla wixii macnihiisani ku daboolmayay oo dhan buu mar keliya ku dhacaya ama mudlaqa ama nakirada siyaaqulisbaatna dee waxay tusaysaa waa fardi lakiin shaa'ic fii jinsi ama afraad lakin jamiic lafraad halka kaa kale wax alla wixii uu subanayay jamiiceedi inuu tusayo kan jamiic lafraad maamee waa mid ama afraad lakiin aynaan kasoo inooga soconayn intii kale ayunbaaba tilmaantooda ama waxayna tusaysaa tahay وبqwlina بوضع waaxidina waxaa ku baxaya almuشhtarak waa dee lafdigan muشhtarak ee laba macno iyo wax ka badan leh miثl الqur'i والcayn qurciga oo kale dee duhrina luغada carabeed waa lagu yidhaahaa xaydna waa lagu yidhaahaa dee barhkood waqti ha kaba cabireen iyo macno labadooda kulmaynaya ha kaba cabireen marka ay luغada sheegayaan bal markaa haddaba markaan dee qur'in idhaahno xayd iyo duhriba meesha waa inoo yaala lafdigani markaa labadii lafdiba waa u suubadaa labadii macnoba waa u suubadaa laakiin maxay tahay bal markan qurci nidhaana lafdigii waa ku wada dhacay dee haddaan aanad waxa doonaysa kuma fasiran lafdiga waa ku wada dhacay laakiin maxaa taala san ugu dhacay wadci keliya maaha xaydkana wadci gaaraa loogu dejiyey duhrigana wadci gaaraa loogu dejiyo wadci keliya oo dee arrinkani kumuu iman bal taas baa kuba baxaysa cibaarada cayntuna waa saasoo dee baasiradii iyo cayntii jaariyada ahayd iyo jaasuuskii iyo dahabkii oo kale ama dee waxyaalahaas dee naqdiga ah iyo umuuraha wada cayn baa la yidhaahaa laakiin mid kasta wadci gaara ayay leedahay lafdigu markaa ha u suubado wixii dee lafdigan kuba rumoobayeybe fainahu biwadcayna o aktar wa biqowlina min hayri xasrina maxaa ku baxaya asmaa lacdaadi acdaada magacyadooda wixii tiro aha ka casharatin wa mia toban iyo boqol iyo kun iyo waxyaalahaasi waa lafdi cadad badan ama wixii uu suubanayo o dhan mar keliya ku wada dhacaya horta laakiin maxaa jirta cadadkii dee ha badnaadabe waa kan maxsuurka ah xaggii waa xasilsan yahay laakiin cumuumkaan arki doono haddii a la idhaha alfaadihiisa dee wax xasriyo uu leeyahay maba jirto intan la leeyahay min hayri xasrin ama iyadoon la xasrinna waxaa ku baxaya waxyaalahan acdaada ah maxay ka caarin wahada cinda man laa yaraa lafd alcadadi min siyaq alcumuum waa cidda u arkaysa lafdiga cadadku inaanu siyaqda cumuumka ahayn taa u arkayso dee siyaqda cumuumka wax yar uman kaba arki doonaa culimada qaarna dee aad bay saa qaraafi oo kale oo kitaab gaarana leh dee kutubtiisana ama sharaxa maxsuul haba noqoto ama tanqiixa sharaxiisa ee ku dheereeya iyo calaa'i kitaabkiisa isaguna uu intanun kuba khaas yelo arka casharka dambe aan kuba sheegi doono kitaabkaasiyo wuxuu yahay bal insha allahu tacaala ayaan adu iyagu way badiyaan inaga in kooban baa inoo imane bal haddaba qolooyinka iyagu ka saaray acdaada siyaqda cumuumka dee waxay noqonaysaa xasrigan baa saaraya oo sidaa daraaddeed isagu markaa siiqa cumuum ma aha allah subxana wa tacala aclam